walahi jilalkan oo ka dhacay north america khaasatan canada magaalada tono iyo ama ontario iyo gobolka ontario tono iyo orawa ilaa iyo hamilton iyo alberta abaarihii wuxuu soo bilaabmay muddo laga jooga labaatan sano ka hor qiyaastii two thousand five iyo agaaraheeda waa gartay marka maxaa kiciyey muxuu ku bilowday waxaas ayuu ku bilaabmay runtii lama dhihi karo saa waa og tahay two thousand five marka la dhaho burburka waddankeena wuxuu ahaa nineteen ninety one kii meelahaas ahaa canada markaas inta badan dadka waxay joogeen toban sano toban sano toban laba sano toban saddex sano toban shan sano camalay joogeen aa la joogay waddanka marka runtii wax argagaxay nagu ahayd maaragtay wax aan filayn inay ahayd marka runtii jahawreer ahayd lama aqoon waxa sababay waxa bilaabay cid ogsoon ma leh waxaa la arkay leh maanaha dhalinyaradii oo qaar ka mida oo dil qorshaysan ay ku dhaceen oo la arkay waaya muddada aad sheegtay oo aad dhahday labaatan sano ka hor qiyaastii inta aad ka warqabto ilaa intee qiyaastii ayaa ku dhintay oo dhalinyaro ah subxaan allah numberka wallahi staggering numberka waa runtii waa number aad aad u badan waaye makiladoo dhan marka isku dara waaye macnaha ma aha keliya ontario ama tono iyo agaarkeeda keliya maaha alberta macnaha waxaa laga hadlayaa even british columbia vancouver iyo ereyadeeda adiga canada oo dhan waaye runtii dil waxa waaye aad maaragtay argagax ummadda soomaaliyeed ku riday waaye khaasatan aabbaha iyo iyo hooyada anoo runtii ka faa'iidaysanayo maaragtay interview-gan caawa iga qaadaysay walaalkii nuur marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiiyo dhammaan hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo dhammaan eheladii iyo walaalihii caruurtii macnaha ay ka dhinteen intan oo dhalinyaro ah runtii waxaan maaragtay ilaahay casa wajalla uga baryayaa in maaragtay janata firdowsa oo maaragtay runtii geeyo waalidkane iyo walaalihii ehelkane iyo saaxiibada asxaabtani kulli sawir inuu ka siiyo runtii waa waa murugo aad u xanuun badan waay marka cabdifataax maryare yaa dilaya ma iyagaa dhexdooda isdilaya dhalinyarada soomaalida ma qowmiyad kale ayaa dilaysa inta idinku aad ka warqabtaan yaa waayo marka wax dilay
wallahi waa su-aal runtii u baahan in maaragta laga jawaabo runtii markaan kuu sheego dilalkan qorshaysan runtii jahawreer xun ayay nagu rideen anoon rabin inaan ka hor dhaco hadda macnaha waktigan xaadirka ah university of tono ama jaamacadda toronto ayaa waxay ku jirtaa iyo mahad cali yuusuf organizational lamidaynta iyo dhammaan hooyooyin soomaaliyeed badan hooyooyinkaas waxaan ka xusayaa laba shamsoon garanaya shamso ibrahim boolis iyo shamso kale iyo hooyooyin kale iga raalaada inta kale daan magacooda xusin runtii hooyooyin gaaraya ilaa iyo boqol hooyooyinkan dhammaantood waa hooyooyinka maaragtay wiilashooda laga dilay dhammaantood marka waxaa jira ayaga iyo jaamacadda ilaa iyo muddo hadda waxay ka shaqaynayeen ay wadaan cilmi baaris marka waxaan jeclaan lahaa anoon ka hordhicin cilmi baaristaas cilmi baaristaasay kusoo bixi doontaa dilkan qorshaysan siduu u dhacay waxay ka dambeeyey waxay oo dhan marka aniga ahaan youth mentoran muddo ahaa runtii arrintan runtii marka aniga ahaan shaksi ahaan aan ka hadlo runtii dhinacyo badanay ka timid waxay ka timid dhalinyarada dhexdooda waxay ka timid iyo banaanka runtii waddankan aan imaanay annaga wax walbaba foreign nagu ahaayeen languageka foreign nagu ahaa luqadii maxaa la cuntadii foreign nagu ahayd xaafadihii aan degeyna foreign nagu ahaa macnaha systemkia foreign nagu ahaa so macnaha ummadda soomaaliyeed aabbaha iyo hooyada waxay soo mareen dhibaato aad u badan macnaha ma waalidkiima waxay ku dadaaleen carruurtoodii iyo inay maaragtay ay ka haqabtiraan noloshoodii iyo maaragtay iyo inay maaragtay ay iskuol geeyaan ama ay ku dadaalaan mise waxyaabihii kale runtii waa waa dhaqan nagu cusub ay ahayd waxaa aniga haddaan fiirsho waxaan u dhowaan karaa sida dilalka qorshaysan oo waddankeena soomaaliya oga dhaco oo qaraxyadan oo runtii maalinba dhacayo oo kale sida loogu wareeray ayaa annagana bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan canada saasaan ugu wareernay runtii jahwareer xun ayaa nagu riday lakin alxamdulilah finaly waxaa la sameynaya maragta research oo jaamacadda u f t ay sameynayso along with maaragtay midaynta oo mahad cali yuusuf iyo hooyooyinka soomaaliyeed yes albarisaas waaya marka cabdifatax maryar waa mahadsanta maadaama aad maaragtay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha dhalinyarada muddo sanado ah kusoo dhex jirto wax badanna aad kala socoto muxuu xalka adig ahaan kugula jiraa sidee loo soo dhammayn karaa dilkan macanadarada ah ee maalin kastaba canug yar oo dhalinyaro oo soomaaliyeed uu god ugu galayo gudaha canada
ah number one wallahi waa good question waa su-aal aada u fiican waxa ugu horeeya aan runtii aan nafteyda faraayo waalidiintana faraayo waxaa waaye runtii in horta maaragtay annaga qudheena waalidka aan maaragtay dardar gelino sida habka aan maaragtay ula dhaqanno caruurteena in macnaha caruurta waxa ugu horeeya la sameeyo waxa waaye iskuolka iyo guriga macnaha inta badan waxay ku dhimiyaan iskuolka ayay macnaha caruurta ay la joogaan inta badan marka waxaa aad u habboon in maaragtay after school programs la samayn karo macnaha waalidkana inay macnaha shaqo badan geliyaa geliyaan haajirka nabigeena sodran sal ly salam ayaa ka haajiri jiray makatu madiina madiinatu maka marka sometimes waa laga haajiraa meesha oo la ogyahay xaafadda oo macnaha maaragtay the village ama xaafadda aan deganahay haddaysan maaragtay u habbooneen koritaanka ama ilmahaaga aysan u ficneen laakiin waalidka mar walbaba waa lama horaan labada waalid in ay runtii ay aad ugu jiraan caruurtooda ay la socdaan hadaaqooda